kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waanu ku eegayno xaaladda nololeed ee qoysas ku barakacay dagaal beeleed toddobaadkan ka dhacay deegaano hoostaga degmada doolow ee gobolka gado qoysaskan ku barakacay dagaal beeleedka toddobaadkan ka dhacay deegaanada degmada doolow ee gobolka gado ayaa sheegay in xilli habeennimo ah ay ka soo carareen guryahooda kadib markii dushooda lagu dagaalamay iyagoo hurda nuur allaale oo ah oday da ah ayaa ka mid ah dadka ku barakacay dagaaladan waxaana uu ka hadlayaa halka uu hadda ku sugan yahay iyo sida uu xaalkiisu yahay ani magacay waxaa la yidhaha nuur allaale waxaan joogaa da meel baadiye ah maxay adiga xaggee ka soo barakacday talluun ayaan kasoo barakacay talluun ayaan kasoo barakacay doolow sooro doolow waaye tuulo ka tirsan degmada doolow waxay udhexaysaa shiidle iyo waxay udhexaysaa dhuusa inta udhexaysa waay meeshii ko ka bilaabatay waay dagaalka ka bilaaway haye marka bal waxaad ka warantaa meesha aad soo martay iyo meesha hadda aad joogto bal dadka ku dhagaysana waxaad u sharaxdaa sidaad kusoo gaartay meesha hadda aad joogtid iyo waxa meesha hadda aad joogtid ka jiro dadka bal u sharax aniga waxa waaye meesha horta dadka marka horeysa ilmaha marka ay u soo ay soo mareen aniga meeshaan odaan ku noqday muddo shan cashaa ayaa meel ku jiray marka insha allah mar baa la yidhi waa dhintay ana meel ugol oo bee beerdhaadeen ku dhimalay shalay shan cashii shan maalmood baa meesha marka dambe qoo ciidanka kamid ah ayaa iisoo dulmatay markaa meesha weliba laisoo dejiyey marka laba maalmood baa hadda caawa iyo saddex ah aan meeshaan jooga ilmahaygana karagnay marka insha allahu waa dhibka waa jiraa dhib waa jiraa xoob maal lama hayo maati lama hayo wax la hayo male ilaahay abuura la hayo male hadda dhar lama wato wax ilaahay abuura la hayso male dhar hadda waa xoolo nool iyo xoolo kale iska dhaafe mareen xeeran hadda la xirto male hadda gudol male wax waxaa lagu cuno male wax waxaa lagu karsado male ma ilmaha gacanta qabo jiido ilmaha la bax baa ka dhacday daruurtii u haysatay ilaahay baa garan kara allahu akbar waaa ilaahay baa garan kara haddii dee ilmahaaga aad daruurta kugu haysatee aada hoy u haynin oo gogol u haynin oo cunto u haynin oo hadda haddii wixii muslimka kusiiyo raashinka karto haddii wax lagu karto aanan lahayn aan wax lagu cuno aanan lahayn soo dhibkeeda male hooyo magaceeda iigu soo koobtay mako ayaa sheegaysa in iyada iyo sideed carruur ah oo ay dhashay aanay haysan cunno hoy iyo dhar ay xirtaan adduun wixii ay lahaydna ay ka soo carartay colaadda awgeed beerahaana adduunka waan kasoo ararnay ari baa haysnay loo baa haynay waa kasoo ararnay waxaada hayni ma jirta hadda dhibkana u hayso meeshay waa kusoo barkay hoolahey dahandahay waa kusoo baxay ana meeshaan gaajo iyo dhibaato iga hayso gogolaan kusoo haba ma hayo meeshaan dhibaato gaajo iga hayso aagana biyo kusoo darsada ma hayo ilmay keligeeda wadada waxaana u hayo ma jirta meeshaan dhibkaas baa iga hayo meeqa ciyaalaad wadataa waa sideed ciyaal baa wadada kuwa ugu weyn waa wamahayo laba iyo onda toban baa jira kan ugu yarna hataa dhabarka saaran waa gujar waay dhibaato adduun baa jirta dhibaato adduun baa jirta baayay meeshan dhibaato adduun baa jirta haddaad aragta in awoodaadan baqsin aabe ku barakacay tuulo la yidhaahdo xamare ayaa isna sharaxaya xaalka isaga iyo labadiisa qoys oo ka kooban dhowr iyo toban qof macalin aadan ari axmed hadda waxaan joogaa tuulo oo xamar la yidhaahdo oo gada abaan joogaa laba qoys baan leeyahay qoys wilib waa meel waa sideed meel waa toban waa wiilashay hadii dadka barida dad oo aan yaray wey waa saddex been baan meesha bariyay saddex beenaad ku bariday waxaa kaloo anig ahaa bal nolosha meesha ka waran meeshaad ku bariday eead kusoo carartay nolosheeda may hadda kodayba xuma nabadgey ahaan waan u bariyay ilaa waxa qalo aniga haysta malaha anoo dadaalka fudeed baa nagu soo galay anoo aan ka warqabin baa noo soo galay marka hadda tani markaad soo qaxday yaa caawimaad ku siiyey xaggee caawimaad ka hesheen waxa yaro maan hadda meesha meesha waxa yaro oo mucaawina aan badnayn oo ay yar yaa meeshaan ku qaybsanayna meeshaan joogna oo nin walaba laba laba kiilo oo bariis oo yana kiilo kiilo sokor meesha ayaa qayb siinaya hadda yaa meesha noo keenay maanta waxaa socda dadaallo ay wadaan maamulka degmada luuq iyo waxgaradka deegaanka oo loogu gurmanayo dadka marakacay shalayna waxaa qoysaskan la gaarsiiyey cunno iyo gargaar kale ugaas cabdixakiin abshir aaden waxa uu ka mid ahaa waxgaradkii degmada ee gurmadka gaarsiiyey qoysaskaasi waxa uu ka waramayaa dadka ay gargaarka gaarsiiyeen iyo halka uu gargaarkaasi ka yimid waxaan kasoo bilaabnay markaan luuq ka baxnay doolow agteedaan kasoo bilaabnay toddobaatan shan kilomitr aan kasoo bilaabnay dadka waxaan gaarsiinay bur bariis sokor caano saliid dacyooyin ay ku seexdaan oo gogol may wataan waxba ma wataan waxay sal ka dhigtaan ma wataan nin walbo ilmihii iyo wuxuu la soo baxay iyo labada shay wuu qabay base marka intaasaad gaarsiiseen marka imise qoys qoysaskaad intaas gaarsiiseen ma tira koobteen intay la ekaayeen wallaahi horta da- dad yar meesha ma joogin si guddi aa ila socotay odayaalka ila socday degmada odayaalkeedaa ila socday oo oo nabadoonyaal iyo ugaasiin kalaa ila socday marka saasay tahay ee, goob walbo waxaan siinayna inta u qalanta si loo kala badan yahaa ugu dhigayna raashinka waxaan tagnay lix gooboodaan tagnay waxaan ka soo bilaabnay ah, meel meel la dhahayo afqalo waxaan ku ku xijinay xamaraan ku xijinay waa deegreebaan ku xijinay eh, waxaan ku xijinay eh, weriibyaalaan ku xijinay hoodayaan ku xijinay wegadayaan ku xijinay lixdaas goobood oo dadka haddaa aragtid adiga xataa caloosha kusoo godoonaysa ayaa u tagnay oo wax u geynayo ciidana ay ku farxeen oo haddana aan dali- beritana aan u ballan qaadnay inaan guryahooda iyo waxooda aan ku celinayna raashinkan dadka aad gaarsiiseen xaggee laga keena raashinkan aan dadka gaarsiinay eh, guddoomiyaha degmada ayaa ama, eh, maasada iyo dadka luuq deegaanka luuq joogo baqaar walbo raashinka uu ka qaaday uu ka aruuriyey sababtay tahay dadkaas ay ugu deeqaayeen oo la dhahay dadkaasaa saas eh ummadda dhanaa micnaha eh, iskugu soo dardartay oo loo soo aruuriyey guddoomiyahana horkacaayay oo degmada loo guddi ahaana nagu bixiyey guddoomiyaha asagaana diray asagaana abaabulay
qoysaskan ayaa rajo ka qaba in dhowaan ay dib ugu noqdaan deegaanadoodii ay colaaduhu ka soo barakiciyeen waxaana socda dadaallo lagu qaboojinayo xiisadda colaadeed ee ka taagan deegaanadaasi ku yaala degmada doolow ee gobolka gado guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan intaas ayaan kusoo koobayaa intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo